halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosan uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaali afartanka mitriban hirarka efimada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay ee v o a somali com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa habeen isniina tobanka bisha agoosto ee sanadka labakunshan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo maxamed colaad xasan
waxay ku noqon kartaa culays culays dhaqaale kow ayay ku noqon kartaa sababtoo ama hayno gaadiid ku filan oo dadka bukaankaa soo qaada ta aanu dabooli kar weyno transportkooda ama gaadiidkooda waxa weeye inay iyagu istabaraan oo ama ay gacanta ku soo qaadaan ama ay gaadiid soo kirayan hadday dhaqaale leeyihiin kaasi waxa uu ahaa axmed cabdulaahi maxamed madaxa qaybta fisiyotherabiyada ee hay-adda bisha cas ee somalilan codkiisuna wuxuu qayb ka yahay barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee toddobaadkan qodobada kale ee aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah xubintii aragtida guuxa dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaysa magaalada beledweyne
dabcan heesihii barnaamijka iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan dhowr qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta oo isniin ah weeraro dhowra lala beegsaday goobo ay ku sugan yihiin booliska iyo askarta dalka turkiga dhinaca kalena laba qof ayaa lagu soo warramayaa inay rasaas ku fureen qunsuliyadda uu maraykanku ku leeyahay magaalada istanbul iyadoo booliskuna booliskii ku sugnaa qunsuliyadda ay kaga jawaabeen weerarkaasi in iyaguna rasaas ku ridaan ma jirto cid waxyeelo ay kasoo gaartay weerarka lagu qaaday qunsuliyadda maraykanka ee magaalada istanbul booliska dalka turkiga ayaa gacanta kusoo dhigay mid ka mid ah laba qof oo la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkaasi oo midkood ay tahay haweenay hadda ku jirta gacanta booliska
booliska magaalada farguusan ee gobolka missouri dalka maraykankana waxa ay maanta sheegeen in hal qof uu dhaawaca halisa soo gaaray kadib markii dad la tuhunsan yahay iyo booliska ay rasrasaaseyn ku dhex martay magaaladaasi xilli dadka magaaladaasi ay sameynayeen dibadbax nabdoon dadweynaha ayaa dibadbaxooda ku xuseeyey dilkii michael brown oo ahaa siddeed toban jir maraykanka madow ka soo jeeda oo magaaladaasi uu ku toogtay askari caddaan ah magaalada farguusan oo ka soo jeeda gobolkaasi ayaa waxaa sidoo kale la sheegayaa in rabshado aanay jirin dibadbaxana uu yahay mid nabdoon madaxa booliska degmada st louis john belmer ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan booliska ee cutubka qaata dharka shibilka ay dagaa dabagal ku hayeen nin ay ku tuhmeen inuu hubaysnaa oo booliskana uu rasaaseeyey ninkaasi ayuu boolisku sheegay inuu ku lug lahaa israsaaseynta dhex martay labada dhinac kaasoo uu dhaawac ka soo gaaray john bolmer ayaa shir jaraa-id oo uu qabtay ku sheegay in israsaaseynta halkaasi ka dhacday aysan wax shaqo ah ku lahayn dibadbaxa nabdoon ee ka socda magaalada farguusan
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay toddoba iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta oo isniin ah uu qof isa soo midaamiyey isku qarxiyey ilinka weyn ee laga galo eerboorka weyn ee magaalada kaabuul ee caasimadda dalka afghanistan dad goobjoogayaala ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid aada xoog badan ulahaa oo qofka isa soo midaamiyey uu ku beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda afghanistan ururka daalibaan ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyadoo afhayeenka ururkaasina uu sheegay in beegsigoodu uu ahaa ciidamada shisheeye ee ku sugan dalka afghanistan qaraxan ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyey ee qaraxyo ay dad badani ku dhinteen ay ka dhaceen magaalada kaabuul ee caasimadda dalka afghanistan
halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijka wacyigelinta cudurka dabeysha idaacaddana waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahin aadan caashicuudi anigoo maxamed colaad xasana meelo badan oo dunida ka mid a waxaa laga laga dabargooyey cudurka dabaysha qaar kale oo soomaaliya ay ku jirtana waxaa ka socda dadaallo ku aadan sidii loo dabargooyn lahaa inkastoo dunidu ku rajo weyn tahay in cudurka dabayshu uu noqdo taariikh oo dunida laga waayo ayaa waxaa jira dad weli la nool oo isugu jira dad da-ah iyo dad caruura oo weliba aan weliba ay haysato dhibaatadii kasoo gaartay haddaba maxaa dhaxalgala ama tusaale u ah oo dadka la nool raadka cudurka dabaysha ama qoysaskooda ay u reebi karaan jiilka mustaqbalka waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray cudurka boolyada oo ah xanuun naafeeya carruurta da-doodu ka hooseysa shanta sano mararka qaarna dhibaato lixaad le u geysta dadka waaweyn ayaa dhanka kale waxaa jirta in culays weyn ay ku hayaan qoysaska ama ehelada ay ka soo jeedaan dadka uu cudurkaasi haleelo maadaama inta badan ay ku howlan yihiin waxuqabashada qofkaasi islamarkaana ay ku seegaan meelmarinta danahooda gaarka ah caashe maxamuud waxa ay ka mid tahay mas-uuliyiinta kaamka barakacayaasha ee xerada tarbuunka waxaana ay la nooshahay ilmo yar oo ay ayeeye u tahay oo la ildaran xanuunka boolyada waxaana ay v o a uga warantay habdhaqanka ilmahaas iyo culayska uu ku hayo qoys ahaan cunuga boolyaqada waa cunaan lixdiisii lixaad dhammayn waa cunaan xiskiisii dhammayn mar haddii qofkan cudur neerfa uu ku dhaco boolyadu waa cudur neerfaha kaag dhow ka hortag yacni waa uu leeyahay kadabatagsa ma lahan maadaama uusan kadabatag lahayn oysan caalamku ku guulaysan in dawadiisii la helo qof xanuunsan oo aan dawadeedii lahayn inay dhib saa'ida dheer tahay cunugii xanaano saa'ida u baahan yahay xibnihiisii kuma filla hurdadiisii waa yar tahay waa qof hadduu seexdo xitaa jirkiisii qayb ka mid ay daalayso ilmihii kaleeto sida u hurdayaan ma u hurdayo ilaa caafimaadkiisa iska yar maadaama caafimaadkiisa yaryahana wuu ka dhibaato badan yahay cunuga caafimaadka qaba aad ayayna ugu dhiban yihiin dadka haya haysmadiisu waa ka dhib badan tahay ilmaha caafimaadka qaba barkii asaga habeenkii uu kicis badan yacni xanaano badan soo jeed dhafar habeen walba uu ku dhafrinaayo ilaa qof addimadiisii dhan yihiin maaha waa qof yacni raba in la xanaaneeyo oo saxaradii kaadidii musqusha la geeyo ama tuujiga aad saarto ama aad yacni un dadaal un ka saa'id badan ilmihii kaleeto ilaa muddana cudurku waa cudur la noolaanaya maahan cunug intuu kaa caga qaado kaa soconaya dabeecaddiisuna waa ka dabeecad bedelan yahoo cudurku waa cudur yacni neerfaha wax u dhibaya afar laasaa ooyinuu ku jiraa habeenkii ma ku hurdaysid toban cunug adoo haaya iyo hal cunug oo bool iyo haysa adoo haaya tobanka cunuga ah dhib yar oo sahlan xerada tarbuunka ayaa sidoo kale waxaa ku sugan maryan aadan isaaq oo da-deedu tahay sagaaliyo toban jir waxaana maryan cudurka boolyada ay ku seegtay gayaankeed kadib markii laba nin oo ay guursatay ay uga tageen curyaannimo ay ka dhaxashay xanuunka dabaysha waxaa ku dhashay degmada buurakaba cudurka boolyo anigoo afar toban san jira iga dhaha cudurka boolyo logay ga-an laaf iga dhege waa tahay yaa kaa soo waday buurakaba anigoo meel jooga walaashay isoo wadi hamar ay keentay hadda waxaan ku noolay kaamka tarabuunka ugu yaraan waxaan guursaday laba nin labada nin waxay iga tageen uuryaanimada inkastoo maryan xanuunka boolyada ee soo daashaday awgii aanay si toosa u hadli karin ayaa misena xaaladeeda waxaa si kooban iiga warbixisay caashe maxamuud oo ah madaxa kaamka barakacayaasha ee tarbuunka waxay noo timid gabadha naafada labada kun iyo koob iyo tobankay noo timid sanadku markuu ahaa waxayna nala joogtaa haddeertaan saddex sano gabadhaas markay noo imaanaysa waxay ahayd qof rafaadsan oo aan xitaa hadalku afkeeda hadda xoogaa waaba gajegaje ay ku hadlaysaa aan xitaa hadalku ka soo baxaynin gabadhii way baaluqdo waxay noqotay naag weyn oo hadda sanadkii sagaali naadi ku jirtaa sideed tobanku waa u xirantay waxaan ku darnay xerada intay joogtay laba nin oo ninba mar aan ku qalqaalina amay ilaahay oon da' ka siiyaa oo wax u soo qabqabato oo u adeegi karto oy bal waa qof ilaa naafo lugiya gacan intii kalena ka nool labadii nin nin walbaa wuxuu uga tega naafanimadii ilaa waa qofaan waxba qabsan karin waa qofaan yacni carruurka hadday dhasho xitaa inay haysan karta la ogeyn intaasna waxaa igula qalqaalinaysa gabar walaasheeda iyo aniga nin walbaana wuxuu uga tegey yacni inaysan qof adeega kartaan marka xoogaa qalbiga iyo xoogaa si ka tahay haddeer oysan waxba ka adeega karinba dismoraalnimo hay-adaha samafalka iyo intii wax ilaahay u dhiibay iyo xataa dowladeenna federaalka waxaan u jeedin lahaa in gabdhahaas masaakiinta oo gabdhuhu maadaama ay wax iska jilcisan yihiin midda kale ay tahay qof boolya naafayday in wax loo qabto dadka waaweyn ee xanuunka dabaysha noloshooda uu saamaynta ku yeeshay ayaa waxaa ka mida macalin cumar maxamed oo ka mida macallimiinta dugsi qur-aanka waxaana uu tafaasiil ka bixinayaa xilliga cudurka uu haleelay iyo dhibaatooyinkii uu ka soo maray waxaana ugu dambayntii uu fariin ku aadan in caruurta ay oo u diray waalidiinta soomaaliyeed walaa marka ugu dhacay anigoo yarabka ugu dhacay waxaan ku jiray saddex sano siday waalidiintayga ii sheegeen iyuu waan socday todoba bilood aan ku jiraan socday waan iska fiicnay saddex sano markaan gaaray cudurkaan ay ugu dhacay marka yacni دب- wax waaye riix waaye iyo dabeel waaye iyo waxaasaa la dhahay yani daawo soomaaliya iyo waxyaasaa lagu susuubaya ama waktigaas yani ma jirin daawayaalkan cirbadahaan iyo waxyaalahaas saas uma jirin dad yaraa aa isticmaali jiray aalkay way ugu dadaalay intii tabartooda eh qur-aan waa lay saaray midaawaadkan yani waa laygu sameeyey adiga waa wax kasta laygu sameeyey marka cudurkii waa igu sii saahiday qaarka dambe oo dhan ilaa lagu hiyaa eber noqday lamadii lagu wada yani saas ay- sidaasaan ku noqday yani sidaan wallaahi waxwey maa dareemi jira dee adiga asaagaaga yani kubad cayaarayaan oo aad- ay ka aruurayaan oo ay ku su- oo ka soconayaan adigana aad socokon horta waa xanuunkeeda waa leedahay laakiin wuxuu ilaahay keena waa lagu mahadaya alxamdulilah dugsi qur-aanaa leegeeyey qur-aanaan bartay alxamdulilah waa cilmiyaan akhristay iskoodaa leegeliyaan aan dhiganaayey sidaasaan wax ku baray bulshadii sidaasaan kusoo dhexgalay wallahi ergada yani waxmed macnaa mar yani cumarjiisa la dhihi jiray ergadaas keliya aan dhibsan jiray maana hadba dhibaato kale igu yani igu haya ma jirto asaageyga laakiin cumar jiis jiistaasaan markaa caayan aan u malay jiray waxaan baa qundiri lahaa inan yani ay dadaalaan yani intii cudurkan imaan hortiisa ay ka hortagaan cudurkan wuxuu leeyahay ka hortag maana gadaal yani ka qabasho waxba kuma laha waa yani wax fiican yani daawadaan inaan laga hortago taasaan ugu baaqi lahay oo niyada xumada oo ku jirta ay iska dhaafaan yani dad badan oo jeclaana jirta macnaha in ilmahooda ma afka wax loogu dhibiyo ama cirbad la diro waxyaalahaas yani ma- ma jiraan ay- way ku leeyihin khuraafaadkii hore ay haystaan laasa kaas anagaa ku soo daalnay inta lagu soo tacalaad ma dhaba laas wax oo laga qabta ma jirto waxaan fari lahaa in yani ay ku dadaalaan boolyadan ilmaha siiya ilmahooda ay u daabaysa lahaayeen dabeecadaha qallafsan ee carruurta uu soo rito cudurka boolyada iyo raadadka ay ku reebaan qoysaskooda ayaa waxaa ka warbixinaya hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir doctor maxamed maxamuud bidey ilmaha horta waa kala duwan yihiin laakiin sideedaba cunuga haddii uu xanuunsado waa ka duwanaana dabeecad ahaan ilmaha kaleeto oo dulqaad badan ma yeelanayo ooyin badan buu yeelanayaa waalidku waa ku dhibtoonayaan macnaha daryeelkii loo soo bilahayo kale cabasho badan buu muujinayaa wuxuu isleeyahay aaminsan ama fiil garanaya in ilmaha kaleeto looga roon yahay aan waxba loo qabanin isaga marka aad buu dabeecad ahaan isku bedelayaa wuxuu yeelanaya mataqaana inuu dulqaad badan oo soo yeelanaynin mar kasta oo xanaaq iyo cara uu ku jiro iyo booyin uu ku jiraayo ayuu keenayaa marka aad ugu dhibtooneen waalidiinta hooyada leh cunuga mataqaanaa problemkan qaba naafada cunuga boolyada qaba jir ahaan buu uga hooseeyaa cunuga kaleeto caafimaadka qaba marka waxay keenaysaa in dareen xagga fahamkan aada uga hooseynayo inkastoo qaarkood ay yihiin runtii IQ-gooda aada u fiican yahay laakiin inta marka laga fiiriyo boqoley ahaan la fiiriyo namarka ugu badan waxay noqon karaan dad oo handicab ayay noqonayaan marka waalidiinta soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka waxaan aada ugu wacyigelinayaa inay ilmaha tallaalaan oo tallaalka ay siiyaan tallaalku wuxuu u keenayaa waa wax ka hortaga oo cunugii dhibka ku imaan lahaa ka yareynaya sidaa aawadeed hooyada iyo waalidka waxaan kula talinaynaa inay ilmaha geeyaan xarumaha caafimaadka inay geeyaan amseejada in la siiyo tallaalka si dhibaatada oo mustaqbalka ku imaanaya ilmahooda uga yaraado ugu dambayntii dhakhaatiirta ka hadashay dhibaatooyinka ay nolosha ka dhaxlaan dadka uu asiibo cudurka dabaysha iyo saameynta uu ku yeesho aayatiinkooda dambe ayaa waxaa ka mid ah madaxa qaybta carruurta ee cisbitalka banaadir doctoresa luul maxamuud maxamed cudurka booli waa cudur ah, maxay tahay halis ah wuxuu ku dhacaa carruurta intay yaryar yihiin waxyaabaha oo u geysta waxaa ka mid inuu ka dhiga naafo qofkaas oo hadhow dambe noloshiisa waxqabadkiisi maxay eeto iyo noloshiisa dambeba waxa ku yeelata eel aad u weyn wuxuu ka dhigaa qof inuu curyaamiyo inuu qofka socon karin istaagi karin marmar maxay eeto uusan qabsan karin wixii uu qabsa lahay meelaha uu curyaamiyo waxaa ka mid ah gacnaha iyo lugaha marka qofku wuxuu noqonayaa curyaan taasoo oo markaas oo u baahdo qofka in uu helo qof kale oo caawiya ama kaalmeeyo taasoo marka aad u yar marka uu wax baranayo kaleeto waxaa laga yaabaa cunugaas ee boolyada ku dhacay marka iskuul la geeyo xataa in lagu bilaabo jiis hataa oo marka cuqdad nafsi xataa ay ku dhacdo markuu weynaado uu shaqayso taga sidoo kaleeto mar walba qofka waxaa ku dhacaya cuqdad nafsi ayadoo oo laba wax waa midna waaba physicalkiina dhibuu ka qabaa cuqdad nafsi kalena wuu qabyaa marka labadaas dhibaato jirta awgeed waxaa laga yaabaa inay xataa eel ku yeelato markuu qofku weynaado oo uu shaqadii tago shaqooyinka qaarkood in la dhaho looma ogola xataa way jirtaa shaqooyinka qaarkood uusan qaban karin oo cunuga kaleeto oo caafimaadka qabay oo lixdiisa lixaad ee u dhilanaayeen uu qaban karo laakiin qofkan uusan qaban karin waxaa ka mid ah eh, shaqooyinka caafimaadka oo kale inaan loo ogolayn xataa waxaa ka mid a marka dambe uu guursato gabar hadeetoo kaleeto guurka xataa inuu ka hallaabo in uusan uu nimankii aysan jecleen qof oo naafo ah marka taas waxay keenaysaa inay eel badan ku yeelato xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
qaar ka mid ah ehelada dadka ku curyaamay cudurka dabaysha ayaa weli khalad ka fahamsan waxyaabaha suurtagalka ah in dadku ay ku curyaamaan waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan ku eegaya raadka uu cudurka dabaysha ku reebo qoysaska haysta ilmaha lixaad kala amaba dabayshu ay naafaysay cudurka dabaysha waa mid si baasan u saameeyey wadamo badan oo dunida ka hor inta aan la soo saarin tallaalka ka hortagga oo la aaminsan yahay in uu wax badan ka taray hoosu dhigidda tirada uu soo asiibi jiray iyadoo kadibna lagu guulaystay in laga dabar jaro dalal badan oo dunida ah marka laga tago dhowr waddan oo ay ka mid yihiin bakistan afghanistan nigeria iyo weliba soomaaliya qaybo ka mid a dadka ay eheladooda haleesho dabayshu ayaa weli qalad fahansan cudurkan iyadoo xilliyada ay la kulmaan ay jiraan weli dad aaminsan in dabayl jin ay marta amaba wax kale ay dureeyeen iyagoo in muddo ah la wareera xaluhelidiisa maxamed huuna waa khabiir ka howlgala xarunta hay-adda bisha cas ee somalilan waxay aaminsan yihiin waxaan amba inuu yahay duro amba dhibo wax kale marka laakiin xaqiiqada loo tago ladhaa waxaan waa wax ku dhacay amba disease ama virus markuu yaraa marka dambe way iska fahmaan oo lala qabsadaan ma jiraan tusaalaan faamiliyo waxaan fahmi waaye ama quustay ama tusaalahaan oo kale iyaga oo waxaan intii fahmi waayeen meel iska degay aad ka war hesheen ama la caawiye ama laydin keenay ha runtii way jiraan beshino amba family weli ka hadda aan rumaysna haddii dibadda u bixi lahayn in la daweyn rumaysan ilaa hadda laakiin waan ku guulaysana in badan in badan oo ilaa imika dibadda rajaynayso dibadda ah laygeeyo dhakhtar ah laygeeyo way jirtaa laakiin waa isku dhex jiraan dadku inta badan laakiin waanu maaragtay encouragement baan u sameynay iyo motivation
gesta kale qoysaska ay aalaaba saamaysay dabayshu ayaa la tilmaamaa inay soo waajahaan culaysyo dhinaca dhaqaalaha ah iyadoo ay kuba adkaato in ay qofka naafada ah soo gaadhsiiyaan goobaha jimicsiga ah oo si joogta ah looga rabo axmed cabdilaahi maxamed waa madaxa qaybta fisiotherabiga ee hay-adda bisha cas ee somalilan wallaahi waxay ku noqon kartaa culays culays dhaqaale kow ayay ku noqon kartaa sababtoo ama hayno gaadiid ku filan oo dadka bukaankaa soo qaada marka dadka bukaankaa inta aanu dabooli kari weyno transportkooda ama gaadiidkooda waxa weeye inay iyagu istabaraan oo ama ay gacanta kusoo qaadaan ama ay gaadiid soo karayaan hadday dhaqaale leeyihiin sidoo kalena waxaa isna fikirkaasi aan ka fogeyn qaba maxamed huuno wallaahi runtii dhaqaale ahaan qoysku waxay noqoeen olws waxay dareemayaan culays badan soo qaadidii kulba meelgeyntii iyo waxaan haya si u ogaan lahayn kulba dhakhtar ula tegayaano kharash ku bixinayaan waxaa kaloo qofkii oo kaleo dhismoral ku dhacayo oo de qaybihiisii adimadiisii la waayey wax dhibaatada kale saddexaad waxay noqonaysaa aqoontii qofkii wuxuu mashquul noqonayaa inuu intan suuliga u heli lahaa ama dhaqdhaaq u samayn lahaa uu ka gaabsanaya xagga aqoon iyo waxbarasho ka tegi lahaa marka aynu eegna raadadka ay qoysaska kaga tagto dabayshu ayaa xilliyada qaar waxaa dhacday in waalidka mashquulka ka soo waajahay ilmaha naafoobay ee asiibtay cudurka dabayshu uu saameeyo habnololeedkii qoyska kuna keena mashquul ka sagsaagin kara qaybihii kale ee nolosha qoyska waa sida uu tilmaamaya axmed cabdilaahi
marka waxa weeye mushkiladda meesha taallaa kale waxa weeyaan qoysaskii waxaa weye ilmihii raba ku mashquulayaan dabeetana waxaa laga yaabaa shaqadii kale ama caruurtii kale ee iyagu iskuullada tegasay ama cuntada loo karinay in dhibaatadii ilmaha yar uun ay lagu mashquulo kuwii kale ay dayacmaan runhaantii ayaa iyadana iman karta dhaqaalaha qoyska waxaa iman karta inuu hoosu dhaco oo ilmaha yar haddii jeeral haddana xanuunadii kale ayuu u yahay ayuu yahay in u sahlay inay xanuunadii kalena ku dhacaan maadaama aanu socon karin maadaama aanu maqnasa awood badan lahayn sidaynu oglahayn hada shaalaqoo dadka naafada haystaa waxay u badan yihiin dadka markooda hore faqiirka ah ee aan dhaqaalo ku filan haysan cudurka dabaysha oo ka hortag leh islamarkaana ay adag tahay daaweyntiisu ayaa axmed cabdilaahi waxaa kale oo uu hoga tusaalaynayaa halka ay heli karaan qoysas ay saamaysay dabayshu gaar ahaana in dadkoogu ay xol u heli karaan culaysyo ka haystay dhinaca nolosha oo ay ku keentay dabayshu kaasi oo ay kaga bixi karaan inay miciinsadaan goobaha caafimaadka
run ahaan waxa weeye runtii way fahamsan yihiin dadka inta badan goobaha caafimaadka agaarkiisa degan ama ku dhow laakiin dadka remote area ma ka fog degan dhulka miyiga ah runtii waxay u haystaan mararka qaarkood in ay kaar kale iskaga dhacday oo kale waxyaalo kale ka aaminsan yihiin waxa weeye in ay dabayl jin martay oo kale halkii ay dhakhtarka ka iman lahayn waxaa laga yaabaa inay u tagaan kuwa daawo dhaqameedka iyo waxyaalaha aynkaas ka shaqeeya dabeetana waxa weeyaan halkaas dilugooyi ka imanaysaa timekii iyo waktigii loo baahnaa inay goobaha caafimaadka la soo xidhiidhaan ayaa waxay ku habsaameen meelaan looga baahnayn dabeetana waqtigu halkaas kaga lumi karaa hadhowna waxay imanayaan iyagoo aan ilmihii wax laga qaban karin runaanta walow sida ay sheegeen bahda caafimaadku somalilan aan lagu arag sanadihii u dambeeyeyba dad ay soo ridatay dabayshu ayaa hay-adda caafimaadka adduunka w h o ay tilmaantay kadib taageero loo fidiyey kiniinka fitamin e oo carruurta la siiyey xilliga tallaalka la bixinayo ay saamaxday guud ahaanba dunida in ay lugahooga ku socdaan toban milyan oo carruura sidoo kalena hal dhibic shan milyan oo kalena ay ka hortagtay halisa ku gadaanayd noloshooda carruurnimo hase yeeshee qaybo ka mida dadka soomaalida ah ayaa culayska kaga yimaada cudurka dabaysha uu ku keenaa quus balse maxamed huune ayaa ku talinayaa runtii waxaan leeyahay horta ha la qaato tallaalka tallaalku waa wax ka hortaga oo waxa weeyaan dadkeennii horeba xoolaha marka ay cudur ku dhaco way isku tallaali jireen si uga joogsado xanuunku marka wax hala tallaalka ha la qaato haddii lagu arko calaamadaha eerli meelaha ugu dhow ee goobaha caafimaadka la geeyo waayo qofku intuu yar yahay wax laga qaban karaa markuu meel waliba baabado wax qabad ma laha waxa kale oo aan ku talinayaa oon leeyahay dadka dadka maaragtay caafimaadka qoysas maaragtay ama faamilga caafimaadku ha keenaa santarada meelaha wax loogu qabanayo qofka markay arkaan inay ku dhacday bolio amba xanuunada kale c b ha noqoto amba clayfoot ha noqote ayaan kula talinayaa taas ayaan aada u jecelahay oon leeyahay hala keeno meelaha wax loogu qabanayo qoysaska ay caruurtooda ama ubadkooga ama dadkooga ku dhacday iyaga maxaad kula talinay runtii dee waxaan waa wax alla keenay dad islaamana waanu nahay marka wixii alla keenay haddii lagu helxamdi waayo dee dhibaato wax kale wax kuu qaban maayo marka waxaan leeyahay laiska iimaansado santaradana ha lala soo xidho ha la keeno wixii loo qaban kara waa loo qabanaya cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa
aad buu umahadsanya cabdixakiin halka ad weli nagala socotaana waa v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa jira qaar ka mid ah waalidiinta oo weli iyagu laftirkooda qaladka aaminsan haddaan warbixinta halkaa u gudubna warbixin la xiriirta mowduuca waxaa sidoo kale magaalada garowe nooga soo diray waryaheenna nuux muuse barjeeb hase haatee aan ku horumarno waxaa jira qaar ka mida waalidiinta oo ka qayb qaata ama la shaqeeya hay-adaha ka shaqeeya tallaalka si loola dagaalamo cudurka dabaysha waryaheena magaalada nairobi yasin ciise wardheere ayaa mid ka mid ah waalidiintaasi la kulmay warbixintan ayuuna nooga soo diray dad fara badan oo waxaa jira dhibaatooyin gaara ku qaba cudurka dabaysha ama booliyo oo meelo kala duwan oo dalka soomaaliya iyo meelaha dadka soomaalidu ay degaan si gaara cudurkaasi uu u taabtay waxaana jira dadka ehelkaa ee isugu jira waalidiinta iyo dadka mas-uulka ka ah dadka ku curyaamay dabayshu inay inta badan dadka kala shaqeeyaan iyo hay-adaha caafimaadka sidii wacyigooda saran loogu soo qaadi lahaa iyadoo ay jiraan dhibaatooyin u gaara oo ay dadku ka dhaxleen marka xubnahoodu ay kala dhantaalan yihiin labadaraadle kuwa da-doodu ay aadka u yar tahay walow da' walba looga baahan yahay inay helaan wacyi ku filan cudurka dabaysha ama sidii looga tallaali lahaa ka hortagga ayaana waxa uu ka wanaagsan yahay daaweynta sida aragtida caafimaadku ay sheegayso yuusuf maxamed barre waxa uu ka mid yahay odayaasha aabbayaasha ee ku sugan gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada gaarisa waxa uu aad ula socdaa dhibaatooyinka haysta dadka waalidiinta ee carruurtooda cudurka dabaysha ay ku curyaameen iyo culayska saaran isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waa salaamantihiin horta waxay jirtaa cudurka dabaysha dhib fara badan buu ciyaalka iyo waalidiintaba uu u keenay haddii aad fiiriso ruux ay dabayl ku dhacday oo curyaamay daaweyn ma leh laakiin ka hortag baa jira waxaa badanaa laga hadlahayo ee dadka in lagu wacyigeliyo loo baahan yahay waxaa weye ka hortagi si dhibaatadii ayna u dhicin in ka hortag fiican la simi ka hortagga maxaa weye waa in la tallaalaa ciyaalkii inta da'da shan sano wixii ka hooseeyo inay helaan tallaalkii dabaysha meelo badan baa laga ciribtiray cudurka bolioga sida yurub america dulalka maarata aada u holmaray waa laga ciribtiray laakiin waxay sabsaahara africa ka hooseeyo dhib fara badan bay qabaan siibo soomaaliya oo burburtay oo nabadgelyadeeda xun tahay lama heli karo brograam weyn oo dhex maro oo meel walbaba tallaalka gaarsiiyo waayo way qoqooban tahay oo meelba qolaa joogtaa marka ciyaalkii meelaha ku dhasheen badanaa waxay u noqdeen victims inay maaragtay boliogi ay qaadaan way jajabeen waalidiintoodiina dhib bay u keeneen oo dhibkaasoo ka mid ruuxii mana socon karo mana hadli karo barbaa dabeesha abtu waxay ka gashay maskaxda gacantii lugihii oo dhan waa ebir carabkii meel walbay ku dhufatay qofkii ma dhanno waana noolyahay wax daawood u helaysana ma leh marka waxay noqonaysaa inuu waalidkii iyo asagiiba ay isla curyaamaan waa curyaan haddaad ilaalinaysa adna waad la curyaami marka si taa ayna u dhicin waa in la helaa qaab wacyigelin ah oo horta dadka lagu sameeyo meel walba oo ay tegi karaan meel waxaa jirtaa brogramka uusa gaari karin oo shaqaalahoodii iyo ay u cabsanayaan laakiin dadka uu tegi karo meelihii seejooyinkii waa in loo cayimaa ayagana ay tagaan si ay ciyaalkii shanta sano ka hooseeyey ay u daaweeyaan meelaha dhibaatooyinka ugu badani ay ka dhacaan cudurka dabaysha ama dadka curyaanka waxaa ka mid a goobaha dadka barakacayaasha iyo xarumaha lagu daryeelo dadka ay dhibaatooyinku la soo gudboonaadeen xubnahoodu ay kala dhantaalan yihiin siba xarumo gaara oo dowladda iyo shacbiga wadanka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari ay iska kaashadaan yuusuf maxamed barre waxa uu ka mid yahay odayaasha inta badan wacyigelintaasi kala shaqeeya hay-adaha dhinaca caafimaadka siba marka la gaaro xilliga ololayaasha dabaysha la samaynayo iyo qaabka ay dadka ula hadlaan isagoo arrimahaasi mar kale ka hadlayana yuusuf waxa uu yidhi markaad fiiriso hadda dhinacan waqooyi bari oo kenya waxaa jirtaa badanaa deegaamada way way fiican yihiin oo ciyaalka waxaa jirta health facilities fara badan baa meel walba ka jiraan xiliyo dabaylaha la tallaalo oo maaragtay mobile marka socdaan baa jiraan oo tallaalkaa la sameeyo laakiin meele aan la gaarin baa jira dadka reer miyiga ee dhulalka aan maaragtay isku xirka jidadka aan lahayn ee hawdka ku jiraan badanaa ciyaalkii meeshaa ku dhasho tallaalka wuu waayaa waalidiintoodana oma bislo xataa haddii loo sheego in ay qaadaan ciyaalkii oo ay geeyaan taa waxay keentaa in badanaa dabaylo fara badan ay ku dhacaan oo curyaannimo ay ka imaatood arkayso naag reer guuraa oo cunug dhabarka ku wado cunuga waxaa laga inuu shan iyo labaatan sano jiro ama uu saaran yahay riti ama lagu wada dameer waana bolio waxa sidaa u galay mana socon karo marka ugu dambayntii waxaa la keenaa meelaha magaalooyinka ee buulooyinka yaa la iska soo dhigay asagiioo jajaban marka noloshiis waxba lagama qaban karo noloshii wax laga qaban karo ma jiraan meelaha ee fogfog marka laga soo tago waxaa jira dad gaara oo aad aqoon gaara u leedahay oo ka mida dadka ama aad u gargaartaan ama iyagu inta badan aad kula kulantaan meelaha hadda aad tilmaantay ee aadka uga fog magaalooyinka casharada dadkaasi ay la kulmeen oo ay kala kulmeen cudurka dabaysha ama bolio si aysan markaasi ugu gudbinin dhibaatadu kuwa kale ee jiirasha soo socda ay uga digtoonaadaan isagoo fariin gaara gaarsiinaya dadka markaasi caruurtoodu ay u badqabaan ee mustaqbalku waxyaabaha ay samayn karaan isagoo yuusuf mar kale ka hadlayana waxa uu yidhi horse waxaa weeye fikrado xunxun baa laga haystaa xagga tallaalka waayo waxyaabo fara badan baa soo baxeen waxaa la gaaray in la yidhaahdo vaksiinada qaarkood ciyaalka lagu duro waxay keenaan aidis oo waxan waa wax meelo kale lagu soo hagaajiyo cunugu wuxuuba ka qaaday warkaa fikradahaas maaragtay khaldan ee dadka u keenahayo inay ka fogaadaan tallaalka horta waa in laga maarata wacyigeliyaa oo loo sheegaa inayna jirin midda kale waxaa la yidhaahdaa dhalmaday wax u dhintaa oo nimankan gaalaa waadataabaa horta waxaan ka dhaadhacsan gaaladana ilmihii bay yani tarankii bay yaraynaysaa waxaana ayadan inayna jirin in loo sheego cudurro ay meel kale ka keeneen bay ku tallaalaan hadda waxyaabahan tallaalkan waxaan dhiigkarkan faraha badaneed aragtay iyo sukarowgan iyo waxan waa wax faksiinta wadato yaa dadka laga dhaadhay ayadana waa in loo sheegaa inayna jirin oo ay arkaan ruuxii la tallaala anigan hadda nafteyda kula hadlayo waxaa lay tallaalay lixdankii gacanteyda saa hadda wakaa faksiintii way ku taallaa bolio iyo wax u egna maana dareemin laakiin ciyaalka badanaa bolioga uu ku dhaco waa kuwaan la tallaalin kuwii aan la tallaalinna haddee dhibka ay hayaan in badan baan garanhayaa oo ehel aan nahay oo uu ku dhacay cudurkan ilaa heer lug iyo gacan buu ka bilaabay marka dambe maskaxday gaartay ruuxii wuu waalan because waaka cunugii waa ebir wuxuu ku hadlayo iyo wixii kale lama garanhayo sababtii horena waxaa lahayd dabaysha marka in la tallaalo laga hortago la wacyigeliyo laana ma garanaysa xilli walbaba la ogaado hay-adahan waxyaabaha ka qabtaan iyo dowladahana ay wacyigeliyaan oo dadka maarata meelaha aan la gaari karin jigo in loo sheego in xilligii dabaysha uu soo dhow yahay lagana tallaalo ciyaalka ayaan ku boorinayaa aad ayaad u mahadsan tahay yuusuf maxamed barre oo isagu khabiir oday soomaaliyeed oo aad ula shaqeeya hay-adaha dhinaca tallaalka ama kahortagga dabaysha iyo weliba tallaalo kale oo ka qayb gala gobolka waqooyi bari barnaamijkeennii toddobaadkan oo aalaaba idaacadda v o a ahdayo kale aad ka dhegaystaan intaa haynoo joogo intaynu markaa hawada ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise warreere waryahayaga magaalada nairobi warbixinna la xiriirta mowduucanna waxaa sidoo kale magaalada garoowe nooga soo diray waryaheena nuux muuse berjeeb gudaha dalka waxaa ku sugan caruur badan oo naafo ah laakiin caruurtaasi wakhti badan ma helin baaritaano rasmi ah oo lagu ogaanayo inuu haleelay fayraska booliyada maxamed axmed warsame waa aabbo haysta wiil naafa ah kuna dhaqan mid ka mid ah xeryaha barakacyaasha garowe maxamed wuxuu in badan u maleeyey in wiilkiisa uu haleelay fayraska booliyada inkastoo aan la caddayn wuxuuna tilmaamayaa dhibaatada uu wiilkiisa dareemayo run ahaantii waxaan odhan karaa cudurka booliyada ama naafeeya caruurta aada iyo aad ayuu uga duwan yahay maadaama dee caruurta naafada ah dhibaatooyin badan lagala kulmo markii lixdooda lixaad ay dhammaato sababto ani ahaan shaksi ahaan haddii aan ka sheekeeyo anigu waxaan haytaa waxaan la dhaqmayay lix sano ayaan ilmaha hayay run ahaantii maskax ahaaneed jir ahaaneed nolol ahaaneed dhammaantiis waa isbedelayaa ilmaha xayiga ah ama caafimaadka qaba iyo ilmaha kale dhaqan iyo iyo ilmaha xanuunsan isku nooc noqon mayaan caqabado badan baa kaala kulmaya markii uu xanuunada haleelo sida maskaxiyan ama naafada ama jirkiisa dhammaantiis ay xumaato waxaa imaanaya naafo badan iyo dayacdir waxaana dhibaatada ugu weynna waxaa weye waxaa la kulmayaa waalidiinta haysata ama hooyo iyo aabbee hadba sidii kii haya markaa gacanta ku haya run ahaantii wiilkaa yarkaa lix sanoo jiray xanuunkaas waa naafeeyey maskixiyan buu u naafeeyey run ahaantii inta aan kala kulmaynay caqabado badan ayaanu kala kulannay ama saxarada ha ku dhegto ama ha iska ooyo ama jirkiisa ha naafoobo naafada ayaa laba u qaybsanta mid waxay noqotaa mid qofka maaragtay ama gacan ama lug noqoto midna waxay qaabsataa dhammaan jir ahaan oo dhan hadda run ahaantii anigu haddii aan ka hadlo wiilka aana haysto dhammaantiis meel u fiya uma jidho jirkiisa lugihii gacmihii lixdiisii lixaad ma awoodi kara inuu diksi dusho saxaradu waa dhibaysaa saxaradu waa ku adkaanaysaa de waa dareemi karaa qof kasta oo arintaasi la kulma ayaa dhibaatadaa dareemi kara waxaanan rajaynayaa inay arintaasi iska hagaagi doonto wax walba waa qadar laakiin maxamed wuxuu barnaamijka u sharaxayaa in waalidiinta looga baahan yahay ka hortegis si loo helo ubad caafimaad qaba isku midba ma noqon karaan sababtoo ah ilmaha naafada ah daryeelkiisa wax lasoo koobi karaa ma aha nafsad ahaan iyo jir ahaan iyo muuqaal ahaan tusaale ahaan dee waa qof saxaradii ama fadhi lagaga qaadaya ama culeys lagaga qaadaya meel kama aadi kadhid wax xoolahu dushay ka marayaan diksi iskama ceyrin karo in ilmaha ama naafada ku yadhahay ma lug ama gacan ka qabato wuu daryeel buu sameyn karaa laakiin midka ay isagoo dhan naafaysay sida midka anigu aan haysatoo kale oo ilaahay isiiyey waxay la tahay culays weyn ayaan kala kulmaa waxaana rajaynayaa in dulqaadkaasi ilaahay xaggii samirka la heli doono laakiin waalidiintu waxaan ka codsanayaa inta ay xaaladooda hagaagsan tahay oo ay ilmuhu fiican yihiin inay daryeel u sameeyaan ilmahaas maxamed cumar muudey waa gudoomiyaha xerada barakacyaasha jawle ee garowe wuxuu v o a u sheegay in faqriga qoysaska qaybtood uu u keeno dayac badan oo ku yimaada caruurta islamarkaana uu ka dhasho caafimaad darro sahli kara in caruurta uu usoo dhunto fayraska booliyada walaal ma aan waxaad ogtahay qofka ibniaadanka haddoo markaas haysanan wax dhaqaalo ah ama wax micnaha ee markaas qofkaas kaafina haysanan waayo qofka ibniaadanka xaq uu leeyahay inuu helo caafimaad oo tiyaysan waa inuu helo waxbarasho waa inuu helo dhaqaalo markaasuu qofku soo kobciyo haddii intaa qofka waayo waxaa waaye in dhaqsmiin waa naqanayna qofka dhan meeshaad ka baxdo macnaha in caafimaadkiisii iyo waxbarashadiisii iyo daryeelkiis meeshan ka baxo oo markaas aabihii iyo hooyadii iyo iyagii naftooda ilaahi u baahan yihiin oo markaas in magaalada maalintiina ay waayaan maalin ay helaan marka khasbiin oo ilmihiina ay geeyi karin goob caafimaad markaas ay ay tayaysan geeyi karin waa jirtaa carruurta taman haynaa maxamed wuxuu tilmaamayaa dadaalla badan kadib inuu soo muuqanayo in dadka ay dareensan yihiin khatarta cudurka dabeysha dadkaniyo labada kun iyo labada iyo hadda inta udhexayso dadka waayigi hore jaahil bay ahayn hadda qolo macnaha waxaa jirta booli waxaas uu wado dadku way dareensan yihin laakiin waayigii hore dadka dagaalo jiro waxla jireen oran ilmaha nagala tag laakiin ilmo badan hadan waxaa haynaa hooyo dhashiyo oo iskoo iskaaba ah midna booliyadan markuu qaatay oo xoogoo fiican yahay midna marka booliyadan macnaha lasii waayo oonu liito dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ugu baaqaya bulshada inay faham badan ka qaataan khatarta uu ubadkooda u leeyahay dabeysha oo ciyaal badan naafeeyey waxaa arrintaas uga waramay barnaamijka dr maxamed xasan carabi cudurkan dabeysha horta waa cudur cudurada faafa ka mida ee da- kasta ku dhici kara cudurkaasi boilo virus viruskaasaa keena da- kastana ha ku dhacee haddana dhibaatada uu keenaya waxaa ka mid a baralise inuu qofka ku ridayo ama lug ama lug iyo gacan waxay doonto ahaato ama wuxuu dhibaato u geysan karaa ama dhaawac nerve systemka oo dhan buu dhaawac u geysan karaa halistiisa aad bay u badan tahay waxyaabaha marka sida loo kala qaadaya waxaa weeye qofka candhuuftiisa iyo waxlaaba marka makuskiisa een, waxyaabaha sankiisa ka imaanaya iyo droplet infection haan buu u faafi karaa iyo person to person contactigaasi ku faafi karaa een, dhibaatadaasna waxaa waa keenayaa uu
dhaktar carabi ayaa u sheegay qaybaha bulshada in ka hortegista ay ka wanaagsan tahay kadabatagga isagoo weliba sharaxaya tilmaamaha hordhaca ee fayraska booliyada qof kasta horta waxaa weeye marka hore inuu mar walba markuu arko caruurtiisa in qadho badan uu leeyahay in uu leeyahay maaragtay uu ka shakiyo eh, ama adin ama lug ama eh, cag inay xoogaa maaragtay ay dabacda ama xagaldaac yeelatay qandho fara badan uu leeyahay intayn dhibaatada weyn sii baxsan ama meel gaarin inuu la kulmo dhakhaatiirta si markaasi loo eego hadduu xanuunku yahayna looga gudbiyo xarunta haddiiusan ahaynna haddee talo kale looga siiyo intaa la yeelo waxaa kaloo looga hortegi karaa waxaa weeye marka horeba ilmaha markuu dhasho waxaa loo bilaabaa tallaalada ay ka mid yihiin boolyada ayaa loo bilaabaa Een, tallaalkaasi haddana mar walbaba joogto ayuu u socdaa oo wax la waaya maaha waana lacag la-aan dadku inay taa ku dadaalaan waana qaadashihiis waa dhib yar tahay oo waa laba dhibcood oo qaadanayo Een, ka hortag ahaan taasaa ugu fiican iyo mar walba oo dhakhtarka la xiriiro talada marka aan bixinayo dhammaanteed waxay noqonaysaa marka in hooyada mar walba ay la xiriirto emsiyajada si xaaladda iyada guud caafimaad loola xiriiro ilmaheedana loo ogaado xaaladooda say tahay iyo mar walbaba ay arkaan ilmahooda inay xumadu badan tahay dhakhaatiirta ay ula xiriiriyaan qandhada ayaa ku nooca laga yaabaa qandhada qabanaysa mid ka mida inay tahay qandhadii boolyada inay tahay Een, dabeedna dhakhtarka qiimeynaya waa la daaweynayaa waa waa la ogaanaya xaaladiisa waa la ogaanaya taal hore inuu lahaa taal hadduusa qabin talaalka waa la siinaya haddii laga gaaro laakiin mar hadduu xanuunka haleelo talaal warkiisa waa dhammaatay marka xarumaha caafimaadka waa in aada loola xiriiraa mar walbana ilmaha markay dhashaan iyo goob kasta oo laga heli karo xanuunka ee- ee talaalkaasna in dadku ay gaaraan oo ay tagaan nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington inkastoo ay adag tahay in la qiyaaso viruska dabaysha ama boolio oo saameyn kara oo saameyn kara waxaan ahayn dhibaato ayaa cilmibaarayaashu ay hadda u adeegsanayaan ujeedooyin t- iijaabi ah ama waxtar leh gaar ahaan inay ku wareegaan ama ku weeraraan unugyada maskaxda ee uu ku dhaco cudurka kansarka waryaheena axmed cali sheekh axmed yare ayaa inoo soo koobaya sheekadan
koox ka tirsan baarayaasha jaamacadda duke university ee fadhigeedu yahay magaalada durham ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ayaa adeegsanaya viruska cudurka dabaysha oo la khafiifiyey si ay ugu tallaalaan burooyinka ama nabarada cudurka kansarka ee ku dhaca maskaxda aadanaha baarayaasha ayaa doonaya in maskaxdu ay adkaysi u yeelato viruskan lagu weerarayo si loo helo jawaab difaac oo ay maskaxdu samaynayso taasi oo muddo bilo ah soconaysa ilaa inta burada kansarka qabta ay meesha ka baxdo oo ay ka baaba'do dr mathias gromier ayaa bilaabay tijaabadan muddo haatan saddex sannadood laga joogo ilaa iyo haddana labiyo toban qof oo ka mid ah labaatan bukaan oo tijaabadan ka qayb qaadatay gaar ahaan kuwa qabay burada maskaxda gasha ee kansarka nooca loo yaqaano glioblastoma ayaa ku diirsaday daweyntan tijaabada ah dr gromier waxa uu sheegay in bukaanadan ay mar noloshoodu ahayd mid aan rajan weyn laga qabin laakiin buu yidhi maanta haddaad eegto aadan moodeen in weligood uu kansar ku dhacay inkastoo arrintan ay u muuqan karto daweyn mucjiso ah ayuu dor gromer waxa uu tilmaamayaa in daweynta noocan ah ay leedahay xad iyo qaar ka mid a dadka qaba kansarka maskaxda oo la siin karo iyo kuwo aan la falgeli karin waxa uu yidhi nasiib darro inta daweyntan lagu guda jiro waxaa la adeegsanayaa dawooyin difaaca jirka siinaya awood si looga gudbo xeendaabyada kansarka uu samaystay hanaanka noocan ah ayaa waxaay dadka qaar ay ku keeni kartaa sumow unugyada jirka ku dhaca oo ay dhiman karaan ama xaaladoodu ay ka sii dari karto waxaa ka mid ah buu yidhi in maskaxdu bararto oo ay sababto in murquhu tabardarreeyaan oo gacmaha iyo lugahona ay naafoobaan in qofku uu shalal ku dhaco ama hadalka uu ku dhego oo madax xanuun joogto ahna uu qaado dor gromier ayaa intaa ku daray inay ku rajo weyn yihiin helista qiyaas daweydka saxda ah oo ay adeegsan karaan kaasi oo ku filan lafalgalka viruska booliyo ama laba dabaysha halisna aan ku keeni karin bukaanka waxa uu sheegay hanaanka daweyn ee tijaabada ku jira ay suurtagal tahay in maalin un uu guulaysto oo uu bedelo habka haatan lagula tacaalo kansarka maskaxda cudurka loo yaqaano gilioblastomas oo ah nooca ugu halista badan kansarada kala duwan ee maskaxda ayaa sanadkii waxaa laga helaa dad lagu qiyaasay laba boqol iyo afartan kun oo qof dunida oo dhan
warbixintaasi waxaa inoo soo koobayey waryaheenna axmed cali sheekh halkaad duli nagala socotaanna waa v o a
dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah inaad noo soo qortaan afkaartiina ku aadan sidaad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee booliyo fadlan noo soo sheega waxa aad jeclaysataan ama aad dhaliishaan ee ku jira barnaamijka booliyo
caashaay haatanna aan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaaniinta maxamed mooge iyo magool sheeg heestii waa oday ka sheekay
Thank you.
codadkaasi waxay ahaayeen allah u naxariistay labada fanaan maxamed moogen liibaan iyo xaliima khaliif magool waxaana weli aad la socotaan barnaamijka cudurka dabaysha ee bolio
haatan kusoo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinkaga imaanaya magaalada beledweyne waryaheena xuseen xasan dhaqane ayaa inoo soo diray
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij aanu idinkaga soo gudbinno laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkiiba hal jeer toddobaadkan waxaa barnaamijka idinkaga soo tabinayaa magaalada baledweyne anigoo ah xuseen xasan dhaqane waxaan ku suganahay goob ay dad badan isugu yimaadaan oo ku taalla magaalada baledweyne qodobkan dhegaystayaasheeda la wadaagayo waxaa ka mid ah cadaawo jimcaale maxamed waxa weeye anugu taa waxaan ka leeyahay ciidankii militariga soomaaliya waxay jeclaan lahaa mar labaadaan ku celin lahaa in la soo celiyo si kasta oo lagu soo celin karo anuu hadda isdhahayaba weliba lama helayo sidii horene uma imaan doonaan waayo waktiga jira iyo wacyiga jira iyo ilbaxnimada maanta jirta ayaaban saamaxaynba in la helo ciidankii militariga soomaaliya marka waxaa weeye haddii la helayo oo ciidankii soomaaliyaba uu soo noqdo waxaa iman doonta soomaaliya run ah waxaan qabaa aniga fikirkeyga ku taa weeye in la helaaba ilama ahan baa waaba taasa baan yaan ka xumahay marka ma jiraa walaaca ka qabtid in ciidanka dhibaato gudaha ay iman karto haddii ciidan xoog le la dhiso adeer ma uma uma tababarna nuucaha nuuca uma tababarna waxa weeye waa waa ciidanku waa xoogga waa ciidankii soomaaliya waa ciidankii afrika waa ciidankii la yaqaanay waa ciidankii taariikhda ku lahaa soomaaliya adduunkao dhan wanagu ogyahay ka haddii la helo soomaaliya way ka bixi lahed waxay ku jirtaan aaminsan anigu laakiin haddii sidan anigu qaba waan ka walaacay walaac weyn baan ka qabaa aniga waxaad ku bilowdaa magacaadoo saddexan magaaladaad joogtid iyo dareenka dhacdooyinka ka dhacaya caalamka iyo gudaha dalka bismillahi raxmaani raxiim magacayga waa cabdiruux faaraskaay kana mid a dhallinyarada ku nool gobolka hiiraan xarunta magaalada beledweyne dareenka igu taagan wuxuu yahay saddex sano ka hor dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday in labada kun iyo lix iyo tobanka markii la gaaro doorasho hore ay waddanka dhacayso maalmo ka horna waxay shaacisay inaysan wax doorasho ah ka dhicaynin waddanka dareenka igu taagan marka waa midaas meesha u socoto siyaasadda waddanka lalana maaganya dalka iyo dadka sidii macnaha lagu samata bixi lahay dareenka igu taagan waa intaas
marka waxaad leedahay siyaasadda soomaaliya halka ay wajahayso ayaad shaki ama dareen ka qabtaa walaac weyn ayaan ka muujiyey sababtoo ah maalnaha markii oo labada kun iyo markii la dooranayay dowladdan waxaa lagu waxay ku dhawaaqday in doorasho xora waddanka ay ka dhicisa labada kun iyo lix iyo tobanka dadka ku nool waddanka waxay muujiyeen niyasami weyn hadda markii haddana dowladda ku dhawaaqday inaysan ka dhicaynin doorasho markay dhammaato waqtiga dowladda haddana walaac weyn ayaa laga muujiyey aniga waxaan ka mid ahay dadkii ugu darnaa oo walaac weyn ka muujiyey marka ma garanayo siday dowladda wax ku wado ma waqti kororisi ayaa loogu dari karaa rabaa ma waqti sii kale ayaa wax loo dabari kara rabaa ma garanayo maadaama la yidhi siyaasaddii waa doorasho ma dhacayso labada kun iyo lix iyo tobanka magacaygu waa bashiir cabdi cigaal oo jooga magaalada beledweyn waxaa aniga aada iyo aad hadda maskaxdeeda ka guuxaya oo dareen zaaida beryaan maskaxdeeda ku jiro dadweynaha aada u tabaaleysan ee kusoo barakacayo dalka yaman oo cidna ayna u maqneen ceelna u noqonayn waxaa micnaha dowladdii ayadana tabarteeda iska liidato iyo dadkaasoo aada meesha u dayacan saacado walba iyo daqiiqad walba iska soo daba dhacayo marka dhibaatooyin ayaa meeshaas ka dareemaha aniga maskaxdeyda waxaan marka codsan lahay in dadkaas cid alla ciddii awood dhaqaalo hayso inay dadkaas ay u gurmadaan meel kasta ay waddanka joogaan cid aan soomaali ahaynoo dadkaas waxa waaye lagu halaynayna kulley hadda aniga ma dareensani marka alle alle ka soko waxaa u maqan dadka dadkii dadkii soomaaliyeed ee dhaqaalaha lahay inay u gurmadaan dadkaas cidna u maqnayn ceelna u qodnayn dowladdiina ayada aan isku ognahayba xaalkeeda ayada iska daalaadhacaysaba dhan kastaba dhan dhaqaalo dhan amni marka dadkaas waxaan jeclaa lahaa in loo gurmado cid alla ciddii awooddaas ilaahay uu siiyey oo dhaqaalo haysto inay u gurmato dadkaas adigaba soomaaliya tahay maxaa diidaya inaad ka qayb qaadato markaaad leedahay haloo gurmado oo keliya waa jeclahay boqolkiiba boqol anigan inaan ka qayb qaato wax alla wixii awoodeyda ah inaan ka qayb qaato habeen iyo maalin niyadeeda way ku jirtaa inaan ka qayb qaato waana jeclahay niyaddeedu ku jirta waana ka qayb qaadanaya insha allah een magacaada saddexan ku bilow magaalada aad joogtid iyo dareenka dhacdooyinka kugu xiran bismillaah magacaygu waa xaaji maxamuud xaaji xuseen jooga magaalada beledweyne haddii aan ka hormaro dareenkayga dareenkayga aadu ma aragtay niyad xun aan ka muujinayaa waxyaabaha igu xeeran ma aragtay dhacdooyinkan oo la sheegayo mustaqbalka dhow ee gobolka ku saabsan sababtoo ah gobolka waxaa la wadaa maamul goboleedyaa la dhisaa lagu hayaa marka maamul goboleed waxa loo dhisayo waa ma sheegi kari waa sababtoo ah shan iyo labaatan kilomitir meel beledka u jirto ma la tegi karo gobolka gudihiisaanba isu socod ka jirin xiriir ka jirin ganacsi ka jirin marka heer oo gobol wax loo gudbaa inaysan olin lahan ilaa hadda aan filayo maadaama gobolka gudihiisa oo ma aragtay dhibaatadaas ay ka taagan tahay marka waxyaabaha aa filaysa in wax laga qabto intaanan tallaabooyinkaasi la qaadin maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah isu socodka degmooyinkaa ka mid ah in la furo isku xirka dadweynaha shacabka baabuur baabuur u kala gooshi karo ma jirto ma aragtay labadii labadii degmo buuli burta hal ganta aan ugu sokayso oo tuulada ma la aadi karo baabuur si xor kuma aadi karo marka ma ma ogi marka si maamul goboleed lagu dhisi karo intaasi waxay noogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada baladweyne hamogaanin in toddobaadka dambe aad la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaynu ka soo tabino magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa habeen ah, isniina tobanka bisha agost sanadka labada kun shan iyo tobanka waxaad degeysanaysaan barnaamijkii wacyigelinta dabeesha cashaan ka codsada qodobadii warka ugu doorka ragaal celiis mahadsanid colaad ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay toddoba iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta oo isniina uu qof isa soo midaamiyey uu isku qarxiyey ilinka weyn ee laga galo eerboorka weyn ee magaalada kaabuul ee caasimadda dalka afghanistan dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid aad u xoog badan oo qofka isa soo midaamiyey uu ku beegsaday kolonyo baabuura oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda afghanistan ururka taalibaan ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyadoo afhayeenka ururkaasina uu sheegay in beegsigooda uu ahaa ciidamada shisheeyaha ee ku sugan dalka afghanistan ugu yaraan dhowr qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta oo isniina weerar weeraro dhowr ah lala beegsaday goobo ay ku sugan yihiin booliska iyo askarta dalka turkiga dhinaca kalena boqolaal qof ayaa lagu soo waramayaa inay rasaas ku fureen qunsuliyadda uu maraykanku ku leeyahay magaalada istanbul iyada oo booliska ku sugnaa qunsuliyadana ay jawaab ka bixiyeen weerarkaasi ma jirto cid waxyeelo ay kasoo gaartay weerarka lagu qaaday qunsuliyadda maraykanka ee caasimadda istanbul booliska magaalada ferguson ee gobolka masuuri ee dalkan maraykankana waxa ay maanta sheegeen in hal qof uu dhaawaca halis ahi soo gaaray kadib markii dad la tuhunsan yahay iyo booliska ay israsaasay ku dhex martay magaaladaasi xilli dadka magaaladaasi ay sameynayeen dibadbaax nabadoon ah colaad aada mahadsan tahay caasha haatanna codkii baxsanaa fanaanka alla u naxariistay maxamed axmed kuluc iyo qamar cabdulaahi heestii haruub caanshaq
sidahe garoobiyo waqal hoos ka da'ayo sidahe garoobiyo waqal hoos ka da'ayo keentay horimad dhaba ama hiriya laaci intaad haybad leedahay keentay horimad dhaba ama hiriya laaci bad leedahay iyo halalaciyo muuqeehedhe aniga ku habboon yahay iyo halaalaciyo muuqeedhe gura ku habboon yahay ilagu hareer madhisan horeba ku idhi ragna ku hanwayn yahay ilagu hareer madhisan horeba ku idhi ragna ku hanwayn yahay adigiyo hankaguba ku noqotaan adigiyo hankaguba hoostaad noqotaan danta lama huraan danta lama huraan ka ah danta lama huraan hareeraha qabane soo haabo hubba oo kac soo haabo hubba oo kac waxaan ku hayaa hadhow caashaqee hooyo dhan hooyo dhan hooyo dhan soo haabo hubba uu kac soo haabo hubba uu kac waxaan ku hayaa hadhow caashaqee hooyo dhan hooyo dhan hooyo dhan
waan ka xunnahay in coodkaasi baxsan law naxariistay maxamed axmed kulci iyo qamar cabdilaahi aan ka jirna heystii xaruub caanshaq waxay gabagabo ahayd barnaamijkii wacyigelinta dabaysha waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo maxamed culaha xasan intaan hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan allah
dusha kaaga soo hira adhna aad ka weydaa farasba hanaankiya heedhe heesoo qaad
This program has come to you from the Voice of America, Washington.